بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waa tafsiirkii suuratu naxli ayaan weli dhex soconaa waxaanu sheegnay nimankii reer quraysh ee fadhiyey beytka ilaahay oo rixlata shitaa'i wasayfi uu ilaahay u nicmeeyey oo meel walba yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shayin risqan oo ilaahay uu yidhi oo markaa haddii alle kuu roon yahay ilaahay ku kufriyey oo nebi maxamed oy garanayeen u yimid oo ku kufriyey in ilaahay wixii oo dhan ka gembiyey oo markii horaan lagu yidhi fakuluu mima rasaqakum allahu xalaalan tayiban washkuruu nicmat allahi in kuntum iyaahu tacbuduun halkana wuxuu ilaahay noo sheegayaa waxyaabaha oo laga xarimay ma aha iyagu waxay xarimayaan ee xaqiiqatan waxa ilaahay uu ka xarimay ayaa halkana inoo sheegayaa alla wuxuu yidhi waxaa weeye waa afar suuradood ayaa sidaasoo kale ka hadlaysa waxaa weeye inamaa in kale mee xarama ilaahay wuxuu xarimay calaykum korkiina almeytata baktiga wuu idinka xarimay waaddama dhiiggiina wuu idinka xarimay wa laxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisina wuu idinka xarimay ilaan waxaasay iyagu bannaysan jireenoo waxaa weeye waxaan ku soo marray suuratu aali cimraanna waxaan ku soo marray suuratu baqaraan ka soo bilownay suuratu maa'idana waan soo marnay suuratu alancaamna waan soo maray tanna waa tii afraad innamaa in kale ma ahe xarama ilaahay wuxuu xarimay calaykum korkiina almeytata baktiguu idinka xarimay waaddama dhiiggiina wuu idinka xarimay wa laxma alkhinziiri fiiri hilibka doofaarka walow hala gowraco isagu sidiisuu nijaase u yahay iyo wamaa shaygii uhilla lagu dhawaaqay markii la gowracayay ligayri illaahi oo ismu laata walcuzaa iyo ismu sanam lagu gowracayna waa la idinka xarimay bihi shaygaa maxaa yeele waan soo in badanba saddexda suuradoodba waan soo tilmaanay hadalkaas waxaa weye xoolaha nafleyda ah sida inagoo aan nafteenna u jecelnay u jecel yihiin waad aragtay wixii khataroo la soo gudboonaayo dugaagga iyo sida ay uga cararayaan marka naftaasi waxaa la goyn karaa un allihii abuuray magiciisa in lagu gooyo oo bismillaahi allaahu akbar la yidhaahdo cid kale oo magaceeda lagu goyn karo naftaasi ma jirto faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin isaga oo aan ahayn waxaa fallaago iyo jidadgoyn aan ahayn walaa caadin mid ku xadgudbayo aan ahayn waan soo maray hayra baaqin walaa caadin labadaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u qabtay marka qofkii loo dhibaatogeliya kuwa inuu cuno isaga oon baqyi iyo dulmi iyo jidadgoyn iyo dowlo islaam oo lala diriro aan u soconin aan cunidda uu cunayana intii loo banneeyey ma ogiye in ka badan aan ku xadgudbaynin fa ina allaha alle kafuurun kii u dhaafo wee u dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariisto waa ka marka waxaan ilaahay xaaraamaynin bay xaaraamaynayeen walaa taquuluu ha odhanina limaa shay tasifu ay talmaamayso alsinatukum carabyaalkiinna alkadiba been ah haadaa kani xalaalun waa xalaal wa haadaa kana xaraamun waa xaraam ha odhanina marka waxaa weeye waa aayad guda weyn oo nimankii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa waa suuratul ancaam aan ku soo maray oo intay xoolihii ilaahay kala sooceen in badanoo ka mida dhihi waxaan waa xaaraam kanna waa xalaal marna ay dhihi kani ragguu xalaal u yahay dumarkuna waa ka xaaraam wax alle waa meelay u socdaan aan la garanaynin tii baa la diidayaa laakiin culimmada waxay isku waafaqeen marka usuusha la marayo xalaal iyo xaaraam ilaahay baa yaa iska leh marka sidaa daraaddeed marka culimmadu ay ka hadlayaan fiqhiga iyo waxyaabahaas waxaa weeye aad iyo aad si ah yay salafu saalixeenna uga cabsanayeen inuu yidhaahdo waxan waa xaaraam ama waxan waa xalaal kulligood haddaad aragto imaam waxaa weeye maalik imaam shaafici axmed imaam axmed ibnu xambal abuu xaniifa iyo culimmadaa waaweyn sheekhow waxan muxuu yahay haddii la yidhaahdo waa xaaraam waa xalaal sida dad yaryaroo xataa aan cilmi lahayn ay hadda afku ugu ballaadhinayaan iyagu sidaa ma ayna odhan jirin wuxuu odhan jiray aniga ima cajabgelinayo anigu ma jecli laa yambaqii ma haboono waa karaahiyo waan kahanayaa sidaasay odhan jireen maxaa yeele aayadahan inay ay baalka mariyaan bay ka baqayaan walaa taquuluu ha odhanina limaa tasifu waxa ay tilmaamayso alsinatukum carabyaalkiina alkadiba oo beenta haadaa kani wax uu ilaahay iska leeyahay xalaalun waa xalaal isagoon xalaal ahayn wa haadaa kana xaraamun xaraam weeye litaftaruu inaad been abuurataan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba inaad been ku abuurataanoo ka ay leeyihiin waa xalaalna isagoon xalaal ahayn bay leeyihiin ilaahay baa xalaaleeyey kan xaaraamta ay leeyihin waxaa weye xalaal kan xalaasha ay leeyihin waa xaaraamna ilaahay baa xaaraameeyey dhii marka litaftaruu cala allaahi alkadiba ina aladiina kuwa yaftaruuna been abuuranayo cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba beenta kuwa ku abuuranayo waxaa weeye ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayo ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun ma liibaanayaan kuwaasi ma liibaanayaan waxaa weeye bal ahayo qur'aanka cajabtiisa fiiri ilaahay wuxuu ihi kuwaas oo ilaahay ku been abuuranayo oo haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun ilaahay oo aan saa dhihin sidaa yeelayo iyagoon deliil iyo burhaan midna u haysanin laa yuflixuuna kuwaasi ma liibaanayaan mataacun qaliilun fiiha marka mataacun qaliilun aayadda ilan waxay laa yuflixuuna sooma ladhihin mataacun qaliilun baa ku xigta waxay ugu xigtaa waxaa su-aal ay dadku meesha soo dhigi lahaayeen ayay aayaddu jawaab ka tahay oo waxaa markii li laa yuflixuuna ma liibaanayaan ruux aan waxba fiiro dheer iyo aan waxba hoos aan u qodnayn yaa waxaa dhima nimankan la bulaaliyey oo caafimaadkii cirkaa mari oo carruurtoodii cirkaa ay mari oo maalka kale rogi oo adduunka saa u kala jibaaxayo oo waybay liibaaneena ma liibaanin maxaa loo leeyahay laa yuflixuuna maxaa loo leeyahay tii buu qur'aanka ka jabayaa wuxuu idhi mataacun waa wax yaroo lagu raaxaysto oo sahay ah qaliilun oo yar walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo xanuun badan adiga isgarab dhig marka adduunyadan oo cumrigaagibaa kooban markaad duqowda wax alla waxaad ku raaxaysanaysa kan iska daa kan ha cunin kan ha cabbin kan ha u dhowaanin kan yaa laga badin inta ka horaysana wixii o dhan waa wax isla yar adduuntii ama iyadaa kaa dhaqaajin ama adaa ka dhaqaaqa ama waad ka jiran ama waaba dhimanba wixii oo dhan markii laisku duuduuba waa wax yar weeye waa mataacun waa sahay qaliilun oo yar walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun cadaab xanuun badan wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudiyoobay marka ilaahay wuxuu xarimaa la sheegaya xaramnaa waxaanu ka xarimnay maa qasasnaa calayka waxaa nebi maxamedo kuu qisoonnay oo waa qur'aanka suuratu lancaam buu sheegayo iyo suuratu nisaaba wacala aladiina haaduu xaramnaa calayhim kula dii dufrin wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamala duhuuruhumaa aw alxawaayaa aw ma khtalata bicadm kuwaasaa laga xarimay wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudiye xaramnaa waxaan ka xarimay maa waxyaabihii qasasna aanu kaaga sheekayna calayka adiga korkaaga min qablu wamaa dalamnaahum markaan ka xarimaynay annagu ma anan dulminin buu ilaahay yidhi walaakiinse kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwii dulmiyeyoo fa bidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxilat lahum ilaahay baa yidhi dulmi ay sameeyeen baa looga xarimay humma markaa ka bacdi ina rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow liladiina kuwii u sugnaaday oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu cafinayaa oo jecel yahay humma ina rabbaka liladiina kuwii u sugnaaday camiluu sameeyey assuu'a xumaan bay sameeyeen dembi bay horta sameeyeen fiiri iyagoo dembi sameeyey haddana ilaahay baa yuu u sugnaaday baa laleeyahay ilaahay naxariistiisa camiluu suu'a bijahaalatin humma markaa ka bacdi taabuu way soo laabteen min bacdi daalika markay xumaantii sameeyeen ka bacdi yay ilaahay u soo laabteen min bacdi daalika wa aslaxuu wayna wanaajiyeen wixii ay horay u xumeeyeenna way wanaajiyeen marka assuu'a bijahaalatina in badan baan soo maray qofkani markuu xumaantan samaynaya macnaheeda ma ah inuusan garanaynin inay xun tahay oo cilmi la-aan ay hayso wuu garanayaa hadduu zinaysto zinad inay xaaraam tahay wuu og yahay hadduu khamro cabo khamrada inay xun tahay wuu og yahay hadduu xoolo dadow qaato inay ayna u bannaaneen wuu og yahay dad hadduu dilo ilaahay dhiigga inuu xarimay wuu og yahay jaahilnimada saa looma jeedo ee jaahilnimada waxaa loo jeedaa caqli fudayd iyo isaga oo aan ku xisaabtamaynin waxan uu ku kacayo xidhibtiisa dambe waxa uu reebi taasaa jahliga loo jeedaa oo wa aslaxuu wanaajiye waxay xumeeyeen ina allaha allana min bacdiha lakafuurun kii dhaafo weeye raxiimun oo naxariisto ina ibraahiima nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan ummad buu keligii ahaa ilaahay baa uga markhaati kacay subxaanahu wa tacaala ina ibraahiima kaana umma ummad buu keligii ahaa qaanitan waxaa weeye sideed miya ama ama lix oo sifaa lagu sifayn doonaa fiiri ummatan waxaa weeye keligii baa ummad ahaa qaanitan lilaahi ilaahay kii u khuduuco u khushuuco ayuu ahaa xaniifan kii toosan buu ahaa walam yakun ma ahayn min almushrikiina gaalada ka mid ma ahayn shaakiran kii mahadiyuu ahaa liancumihi ilaahay nicmooyinkiisa ijtabaahu ilaahay baa doortay wahadaahu wuu ku hanuuniyey ilaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan wa aataynaahu waxaan siinay fi dunyaa adduunyadan dhexdeeda xasanatan wanaag baan siinay wa inahu nebi ibraahim fil aakhirati aakhira markii la gaarana la min asaalixiina kuwa suusuubanee wanaagsan ayuu ka mid yahay uma markaa ka bacdi owxaynaa waan u waxyoonnay ilayka adiga waxaan kuu waxyoonnay nebi maxamedow maadaama nebi ibraahiim uu sidaa yahay oo intaasoo wanaaga uu kulansaday aabbahaana uu yahay uma owxaynaa ilayka waxaan kuu waxyoonnay an ittabic adiga raac millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa xaniifan isagoo toosan wamaa kaana mana ahayn min almushrikiina gaaladana ka mid uma ahayn marka nebi ibraahim diintiisa ayaynu raacsannahay nabigeennana uu raacay waa diinta alxanafiyatu samxaa la yidhaahdo marka waa sidaa xataa waxyaabaha loogu abaalguday waxaa ka mida markaan tukanayno inaan atixiyaadka markaan nabiga ku sallinayno inaan salliga ibraahiimiyada la yidhaahdo aan ku tukanno wamaa kaana min almushrikiin waxaa weeye sabtidii nimankii laga laga reebay oo haddana ay nabiga ku ceebeeyeen nimankii yahuudda oo yidhaahdeen sabtidii ayuu muxuu ahay ayuu diidayaa towraad iyo kutubtii horena waa rumaysanahay ayuu nebi maxamed leeyahay tii buu ilaahay noo sheegayaa subxaana wa tacaala taasi inay iyagu doorteen iyagoo weliba ilaahay meel kaga dhacay oo ilaahay lix maalmood markuu adduunkii ku abuuray maalinta sabtida ana wuu nastay oo wuu daalay iyaga oo yidhi oo markaa ciid ka dhigtay yee haddana xaqeedii ka soo bixin oy ugaadhsadeen tii buu ilaahay noo sheegaya ilaahay wuxuu yidhi inamaa in kale meehe jucila waxaa la yeelay jucila sabtu sabtida waxaa laga xarimay ama ciid ay u ahayd inamaa jucila sabtu cala aladiina kuwii korkooda macnaa in maalinta sabtida ah la weyneeyo ka mid ma ahayn iyo wa tarkulcamali min shariicati ibraahim walaa min shacaa'iri diinihi midna ka mid ma ahayna yahuud baa lagu adadkeynayey waxaa weeye markay diintii isku khilaafeen iyo amarkii ilaahay oo uu ka reebay inay ay ugaarsadaan maalinta sabtida ay ugaarsadeen oo ilaahay qiradda iyo khanaaziir marka waxaa weeye nebi ibraahim diintiisaan haystaa sabtidana ma weyneynayaan markay yidhaahdeen yaa waxaa lihi inamaa jucila asabtu cala aladiina kuwii baa la yeelay ikhtalafuu iskhilaafay fiihi sabtida waxaan ku soo maray suuratu alacraaf ina rabbaka rabbigaagaa la yaxkumu kala xugmin doona beynahum dhexdooda yowma alqiyaama fii maa shay buu ku kala xugminaya kaanuu ay ahayn fiihi shayga yakhtalifuuna kuwii iskhilaafo udcu u yeer nebi maxamedow ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa bilxikmati si xikmad leh ugu yeer iyo walmawcidati iyo mawcida oo wacdi ah alxasanati oo wanaagsan wajaadilhum la muran bilatii tii hiya iyadaba axsanu wanaag badan ina rabbaka rabbigaaga huwa aclamu isagaa ogaansho badan biman dalla qofkii ka baadiyooba can sabiilihi wa huwa isagaa aclamu ogaansho badan bilmuhtadiina kuwa hanuunayna ilaahay isagaa og marka bilxikmati waxaa weeye shay walba meeshuu u habboonyoo la dhiga weeye qofka aan muxuu ahay macno sanoo dabacsan si dabacsan baa loola hadli qofka wax inkaarayo hadalka waa loo adadkayn qofka hadduu intaa ka soo gudbo oo gacanka hadal uu keenana waa lagu jihaadi marka xigmaddu ma aha in la barbaryi dadka oo miskiinuna ay tahay mar waa la barbaryi oo waa la tuugtuugi waa markay quman yihiin oo miskiin iska yihiin kor baa loo wadi marka kor saas weeye wahuwa calo bilmuhtadiin wain caaqabtum aayaddana waxay ku soo degtay markii sayidinaa xamza lagu dilay uxud oo weliba sarwaji laga bixiyey oo lagu ciyaaray oo muxuu ahaayey yay ku soo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo calooshiisa ay jeexeen oo hinda ay dambacday beerkiisi inay calaaliso yuu nabigeenna dhaarto wuxuu hi ilaahay hadduu igu liibaano anigana toddobaatan iyaga ka mida yaan sarwaji ka bixin doonaa marka sidiiba marka la yidhi maya ilaahay wuxuu ku yidhi nabigeenna wa in caaqabtum haddaad ciqaabtaan ood ku guulaysataan fa caaqibuu ciqaaba bimidli maa cuuqibtum bihi wixii idinka laydinku ciqaabay wax la eg ku ciqaaba wala in sabartum haddii aad dul qaadataan lahuwa sabirkaasaa khayrun us khayr badan lisaabiriina kuwa sabraya inaad sabirtaanna wayba kasi fiican tahay wasbir iska dulqaada nebi maxamedow wamaa sabruka adigu sabirkaaga ma ahaanin ilaa billaahi ilaahay unbuu ahaaday sabirkaaga walaa taxzan ha murgin calayhim korkooda walaa taku hana ahaanin fii dayqin cidhiiri kii ku sugan mimaa yamkuruuna shirqoolka ay kuu dhigayaanna waxaa weeye ha ka cidhiiryamin oo ha ka xumaanin maxaa yeelay ina allaaha alle maca aladiina kuwii buu la jiraa ittaqow ka cabsaday aladiina ittaqow kuwii ilaahay ka baqay iyo waaladiina kuwii hum iyaguba muxsinuuna samafala ayuu la jiraa halkaas waxaa inoogu dhammaatay suuraddii ahayd suuratu naxli halkanna waxaan ka gelaynaa suuratu israa ayaannu ka bilaabaynaa iyadana waa makiyo kow iyo toban iyo boqol aayadood weeye waxaannu ognahay markay ku soo degtay shu'uunta caqiidada waxdaaniyada ilaahay iyo risaalada iyo bacthu bacda almowt ayaa laga sheekaynayaa suuraddan waxaa weye waxaa ugu muuqda weeye suuraddani waa siira waa shakhsiyada nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam oo ilaahay uu ku ayiday mucjizaad oo aad u waaweyn oo ay ka mid tahay isrihii iyo iyo xujaj oo aad iyo aad u xoog badan oo inuu nebi yahay suuraddu waxay bilowday isrihii bay ka hadlatay oo ah ilaahay takriim uu ku karaameeyey nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam likhaatama alambiyaa'i waalmursaliin oo aayaad ilaahay awooddiisa ku tusaysa ah waxay ka sheekaysay reer bani israa'iil oo ilaahay uu ku farad yeelay in dhulka lagu kala didiyo iyagu markay kibir ay ka bixi waayeen waqadaynaa ilaa bani israa'iilu ilaahay yidhi kadibna waxay ka sheekaysay aayaadka koonka ah iyo cadamada ilaahay kadibna waxay ka sheekaysay aadaab badan oo waxaa ku soo aroortay alwasaaya alcashara oo ambiyadii hore ay la wada yimaadeen waxaa weeye tiina way ku soo aroortay oo waqadaa rabbuka ka bilaabanayso sidii aynu ku soo sheegnay suuratu ancaam aynu ku soo sheegnay kadibna gaalada iyo say u baadiyeysan yihiin ayay ka sheekaysay kadibna yowma alqiyaamada ayay ka sheekaysay suuraddii waxaa lagu soo khatimay ilaahay inuu ka fogyaho ka nasahan yahay inuu shariig ama welad uu leeyahay waqul alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid walada walam yakun lahu shariikun fi lmulki walam yakun lahu waliyu min adulli wakabirhu takbiiraa taas ayaa muxuu ahaay ayay suuraddu iyay ku soo dhammaatay bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabayaa subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu albasiir ilaahay wuxuu yidhi subxaana waxaa nasahan alladii allihii asraa guuriyey oo dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa leylan habeennimo guuriyey marka fiiri asraa bicabdihi leylan mid walbaba macno oo xaqiiqo ah ayay faa'iideynaysaa asraa waxaa la yidhaha alsayru fii awali lleyl yaa asraa la yidhaha wuu guuray bicabdihi waxaa laga garanayaa addoonkiisa haddii la yidhi inuu yahay ruuxan wa jasadan inuu nabigii oo dhan oo iswato uusan ahayn ru'yo iyo in la dheelmiyey iyo ma aha leylantiina waxaa lagu sii adkeeyey isla habeenkii un inay tahay yaa asraa lgu yaa lagu muxuu ahay yaa lagu sii adkeeyey subxaana waxaa nasahan alladii allihii asraa guuriyey bicabdihi addoonkiisa leylan min almasjidi masaajidkiibuu ka dheelmay alxaraami oo xurmada lahaa ila almasjidi masaajidkiibuu u dheelmay alaqsaa ee fogaa alladii kaasoo baaraknaa aanu baarakaynay xawlahu hareerihiisa yaa waxaan ku barakaynay rusushii ilaahay oo laga soo diray inuu yahay mahbit alwaxyi wa mawtina alambiyaa iyo ilaahay barakaadka kale ee khayrka badan ee uu keenay ayuu ku barakeeyey linuriyahu inaan tusno min aayaatina aayaadkanaga inaan tusno oo waxaanu ognahay wixii intaa waxaa weeye siraha iyo micraajka wixii laga sheegay tafsiirka u banbixi mayna maxaa yeelay mid walba meeshiisaa yaa lagu aqriyaa oy culimmada u aqriyaanoo dadka sheegaan marka aayadaha qur'aanka unbaan ku ekaanaynaa linuriyahu min aayaatina marka aayado badan buu ilaahay subxaana wa tacaala oo israha liinoogu sheegay ayuu tusay innahu alle huwa isaga assamiicu kii maqlaya weeye albasiiru oo arkayo intaa markii la sheegay yaa reer banu israa'iil iyo gaalnimadooda iyo waxay ku kacayaan ayuu ilaahay noo ayuu noo sheegayaa wa aataynaa waan siinay muusa nebiyullaahi muusa alkitaaba kitaabkii oo towraad ahaa ayaan siinay wa jacalnaahu kitaabkaa towraad waxaanu ka yeelay hudan hanuun baan libanii israa'iila reer banu israa'iil baan hanuun uga yeelay waxaanu yidhi anlaa tattakhiduu ha samaysanina min duunii aniga sokadayda wakiilan mid aad tala saarataan laa tattakhiduu waxaa reer banu israa'iilow oo aniga iga sokeeyo ood talada u dhiibataan ha samaysanina laa tattakhiduu min duunii wakiilan durriyata man xamalnaa reer banu israa'iil baa waxaa lasoo xusuusinayaa nicmadii nebiyullaahi nuux markii la qarqiyey dadkii la joogay sababta iyagu hadda ay u nool yihiin ee adduunka u joogaan waxaa weeye ay ku badbaadeen waa iimaan waaye iimaan iimaan bay ku badbaadeen marka iimaankaasi maxaad u diidan tihiin ood ugu tamarudeen ood ugu fallaagowdeen durriyata man xamalnaa yaa durriyata man xamalnaa kuwii aan xambaaray ubadkoodiiyow maca nuuxin nabi nuux aan la xambaarnay oo doonidii aan saaray oo qaraqii aan ka nabadgelinay aabbayaalkiin ilaahay ku shukriya oo waxaa weeyaan innahu nuux kaana wuxuu ahaay cabdan addoon shakuuran oo ilaahay u mahadiyo ayuu ahaa cabdan shakuuran wa qadaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa banii israa'iila reer banu israa'iil waxaan u waxyoonnay oonu ogeysiinay weeye wa awxaynaa ilayhim fi tawraati waxaanu ugu waxyoonnay ilaa banii israa'iila fi lkitaabi latufsidunna waad fasahaadin doontaan waad fasahaadin doontaan fil ardi dhulkan dhexdiisa maratayni laba goor walataclunna waad kor noqon doontaan oad kor noqon doontaan culuwan kor noqosho kabiiran oo weyn hor ukac iyo maal iyo quwo iyo waxbaad yeelan doontaan markay sidaa aad u fasahaysaan annaguna haddii waannu idin ciqaabaynaa fa idaa jaa'a hadduu yimaado wacdu uulaahumaa labadii aad gooreed wax fasahaadinayseen ileen maratayni baad wax fasahaadinaysaan soo lama dhihin fa idaa jaa'a wacdu uulaahumaa uula almafsadatayni labada goor eed wax fasahaadinaysaan tii ugu horraysay markii almaratayn markii aad ay timaaddo bacasnaa waxaan idinku diraynaa oon idinku soo bixinaynaa calaykum korkiinna cibaadan addoommo oo lanaa annaga noo sugnaaday kuwaasoo uli ba'sin dagaal u saaxiiba shadiidin oo daran waxaan idinku diraynaa addoommo oo jabbaariina oo idinka arguto kuwaasoo uli ba'sin shadiidin xoog iyo qabasho iyo dagaal u saaxiiba mufasiriinta waxay yidhaaheen markay maxaarimta ay xalaashadeen oo dhiigga ay daadiyeen yaa ilaahay wuxuu ku diray melig oo la dhihi jiray bukhtanasar oo nimanka baabil ee xaggaa iyo ciraaq joogo fa qatala minhum wuxuu ka dilay sabciina alfan toddobaatan kun xataa kaada yufniihim min waxaa huwa junuuduhu ilaa ay ka sigtaan in muxuu ahaaye la cidhibtiraba kuwaa cibaadadaa junuuddaasoo fajaasuu fitishayo daydayayo khilaala diyaari daaraha wuxuu ahay dhexdooda fajaasuu khilaala diyaari si ay muxuu ahaayey idin fitishayo si ay idin cidhibtiraan oo muxuu ahaayey fajaasuu khilaala diyaari daaraha dhexdooda ayay soconayaan wa kaana wuxuu ahaaday kaasi wacdan yabooh mafcuulan oo la sameeyo uuba ahaaday uma markaad sidaa u baaba'dan kadib waxaa weeye uma bacdigeed radadnaa waanu waanu waanu radadnaa waanu soo celinaynaa lakum idinka alkarata rogaal celinta ayaan idinku soo celinaa lakum alkarata calayhim aada iyaga ku soo rogaal celisaan wa amdadnaakum waan idiin siyaadinaynaa biamwaalin xoolo iyo wa beniina iyo wiilal macnaha waad kobcaysaan waad koraysaan maalkiibaa idinka badanaya wiilashiibaa idiin wada koraya markaasaa wajacalnaakum waxaan idinka yeelay akhara kuwii badan nafiiran xagga gurmadka nafiir waxaa weeye xagga gurmadka iyo ciidamada kuwii badan ayaanu idinka yeelaynaa wajacalnaakum akhara nafiiran in axsantum markaa kadib haddaad samafashaan axsantum waad samafasheen lianfusikum naftiina aad u samafasheen wa in asa'tum haddaad xumaan samaysaanna falahaa naftiinna unbaa xumaantaa iska leh falahaa iyadaa iska leh fa idaa jaa'a markuu yimaado wacdu alaakhirati labadii marteedii dambe waxaa weeyaan markuu u yimaado fa idaa jaa'a wacdu alaakhirati liyasuu'u wujuuhakum bacahnaakum waannu idinku soo diraynaa liyuhiinuukum inay idin ahaynaystaan waxaa weeye in asatum fa idaa jaa'a wacdu alaakhirati liyasuu'uu liyuhiinuukum inay idin ahaanaystaan iyo waliyasuu'uu wujuuhakum wejiyaalkiina inay xumeeyaan iyo waliyadkhuluu inay galaan almasjida masaajidkii kamaa dakhaluuhu say u galeen awala maratin markii hore iyo waliyutabiruu inay halaagaan maa calow wixii kor noqday tatbiiran halaag inay halaagaan waliyutabiruu maa calow tatbiira inay halaagaan haadaa wabillaahi towfiiq halkaa inoo jooga darsigeen